assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaad kusoo dhowow somaali levelab maanta walaalayaal waxaynu ku hadlaynaa dadka ku mashquula carooska meheerka waxyaaladaas oo kale iyo dadka ku mashquula waxay dhisan doonaan ba gurigay dhisan doonaan mustaqbalkooda iyo noloshooda futurka dadkaasi baan maanta waan kala saaraynaa waa yahay inta ugu horeysa kuwa ugu horeeya waxaa weeyaan kuwa ku mashquula carooska meherka meher intaasaan rabaa doob sidaasaan rabaa caroos weyn baan rabaa wiilkaa iyo wiilkaanba gabadhaaya gabadhaasaan rabaa waxyaaladaas intaas inta ku mashquusha maalintaasoo qura iyo dadka ku mashquula anigu intaa xaggaasaan isku arkayaa laba sanno halkaasaan isku arkayaa shan sanno halkaasaan isku arkayaa toban sanno waxan iyo waxan baan doonaya inaan dhisto halkan iyo halkanaan ku socdaa hamigaasaan leeyahay waxyaaladaasaan rabaa rajadaasaan haystaa maad aragtay marka labadaasi walaalayaal ila maxaan ku radaa marka ugu horeysa kuwa raba inay carooska weyn iyo meher soddon kuna iyo toob weyn iyo caroos weyn iyo keega weynee la wada goynayo iyo intaasoo qof u imaada carooskooga iyo videoaskaasoo jooga iyo fotograafkaasoo jooga iyo waxyaalada aasoo oo dhan heedhe ma haystaan plan qorshe noloshoodaay ku sameeyaan guriga walaalayaal marka la dhisayo waad garanaysaan horta dhagaxa ugu horeeya intaan la dhigin waxa loo yeedhaa architect architect amba ingenieur ingenieurka iyo architectkuba waxay eegayaan inuu gurigani uu dhismi karayo markaa iyagaa plan samaynaya architectka horta sawiraya guriga ingenieurkuna wuxuu eegayaa wixii la samayn karayo wixii aanan la samayn karayn markaa walaalayaalo intaana caroos lagu mashquulinayo keeg lagu mashquulinayo taab lagu lagu mashquulinayo waxyaalada aasoo dhan intaana materialkan intaana lagu mashquulin horta ha lagu mashquulo halkeen ku soconnaa hamigee leenahay rajadee leenahay waxyaalada aasoo kale sababtoo ah caroosku maalin weeyaan waa meheerki waa waxa weeyaan maxaan ku idhahdaaye one day maalin qura ayaad maxaan ku idhahdaaye ku duminaysaa mustaqbalkaaga oo dhan marka intaasi way imanaysaa waa inaad istiraadi waa one day waa maalin qura waxa ka badan oo ka shaqo badan oo ka hawl badan maxaan ku idhahdaa markaad qorshaysanaysaan waxyaaladiinna intaad wada faraysataan oo qalinyo buugaad soo qaadataan inaad samaysataan maxaan ku dhahdaa plan qorshahu waxay weeyaan waxay idiin dhisayaan guri waxaan ku leeyahay adag adag adag adag oo dabeesha yaree sidaa timaadaba maxaan ku raadaana ku dumey oo qaylada yaree sidaa u timaadabaana ku dumey walaalayaal marka ku mashquula inaad plaankiina qorshahiina inaad wada yeelataan vision oo waxyaalada xitaa maxaan ku rahda wax walba inta laga sii wada hadlo intaad karaysaan ina laga sii wada hadlo taabuuryada lasii kala falaqeeyo maad aragta wax walbaad kasii wada hadashaan sababtoo ah meherku waa maalin keega maalintaa la cunay beri ma yaallo dadka meeshaa jooganaa beri ma joogaan marka ayaana maalin quran lagu mashquulin anagu waan garananaa inaan badankaanu ku mashquulno waxyeelada aasoo dhan laakiin inkastoo dee gabdhahuna aada u jecelineys meherkoogii waxyeeladoodii iyo sidaasi ay u dhacaan laakiin waxaan xasuusinayaa una maalin qura ay tahay noloshuna ay ka badan tahay oo ka dheer tahay maalintaas markaa si fiican u dooro ciddaad guursanaysid qorshuu leeyahayna eeg hamiguu leeyahay rajaduu leeyahay iyo nacamka valuegiisa si fiican u eega marka waxayd nacam surprise waxba idinkuma noqonayaan hortuka inta ugu waaweyn don idinma noqonayso waxyaalada ugu waaweyn horta markaad sii falaqaysaan aad kasii wada hasheekaysataan aad kasii wada hadashaan oo aad sii eegtaan waxyaalada la samayn karayo maxaan ku rahdaye resolutionka la heli karayo waxyaala saasoo kale hortaad sheekooyinkaasi hortaad kasii wada hadashaan waxyaaladaasoo kale kabacdi keeg maalin la cunayo toob maalin la xidhanayo oo malaha labaatan sano amba afartan sano kabadhkaaga kuu yaalaya kabiyaad xidhatay maalintaasi fargalkii maxaan ku irahda marka fargalkaa xidhatid baa labaatan sano amba afartan sano weli fargalkii aad haysatid nacam amba maxaan ku irahda sanad ukaa uu aad qaadatay in fargalkii toobkiina aad diibisay maxaan ku irahda kabihiina aad tuurtay marka waxay ka waxaad eegaysaa waxyaalada intay maalin qura markay yihiin iyo waxyaaladan markay noloshaada oo dhan ay saameyn weyn ku leeyihiin waxyaalo aynu anagu aynu dayalsano aynu iska dhaafno maad aragta yaa sababtoo hadda waxaynu ku jirnaa maad aragtay sentimental baanu iska nahoo waxaan ku jirnaa wax maad aragtay wax habbiyaan ku jirnaa farxad baa naga buuxdo bababababab baanu leenahoo kalba keeg baanu maxaan ku rahdaa aynu dhadhaminanaayo kalba toob baynu isku qiyaasanaayo kalba fargal baynu doorananaayo subax walba waan soo kacnaba photografkii baa la bedelay iyo videogii baa la bedelay iyo waxaan kuleeyahay meeshii caroosu ka dhacayay baa la bedelayaa iyo waxaas waa waxyaale caadiya markaa horta aad laga soo baxay inaan architect laga noqdo noloshiisa engineerna laga noqdo noloshaada aad raadi waxan waa wax dhici karaya waxan waa waxaane maxaan ku rahdaa laga tashan karayo waxyaaladaas oo dhan horta inaad ka fikirtid inay maalin quraataa maad aragtee inaanad ka qowmameyn maalintaas inaad si fiican aad u faraxdid soo bila adigoo maxaan ku idhahdaa yey waxyaalo kale aan maskaxdaada ku jirin taasina waxay keenaysaa inaad adigoo zeena adigoo nacam adigoo haa adigoo zeena oo kuula ood aad nolosha ku bilaawdid marka qorshihii badanka anagu qorshaha badanka aynu dhaafnano waa kuwaas kuwaasaana aad iyo aad iyo aad u muhiimsan inaan lagasii fikiro baaligu qofka kale maxaan ku rahdaa qiimuhu qofka kale leeyahay waxyaalo badan bay ayaadna ka qoomameynayn ka bacdi waayahay maanta waxa weeyaan episode seriosa markaa arkay inay dad badan badan badan laga hadlayay maheerka iyo carooska iyo toobka iyo kabihii iyo waxyaaladaas oo kale waxaa ridta stop stop stop waynanan sameeyaa episode podcastka oo aan kaga hadlayo wixii qiimale iyo waxaana runtii wax badan aan ku fadhina caroos weyna wax badan kuma fadhiyo meher weyna wax badan kuma fadhiyo sababtoo ah dee waa noloshiiba noloshaa ka badan maalin quraha nolosha qofka shan iyo toban sannadood labaatan sannadood noloshaada oo dhan malaha qofkaad la joogaysid inaad marka ugu horeysaa inkastoo dee aan la da-duna ay keenayso in lagu mashquulo oo wandaygaasi laakiin laysku qasbo in horta laga fikiro qorshaha waayahay waan idin soo salaamayaa ku xirnaada soomaali lebanab waan idin soo salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu